bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarayahamiin faylaa ka dhowaada warkaha midnimo idaacadda warsano qodobada sinka dhiigi doontan haddii lahayara intuuna ka guda jarnaa iyo waliba ku mid doorada la kagado magaalada baydhabo oo isbedelo sokokooya qudaarta mirooshe oo si weyn loonku dareemahay magaalada tanbaydhaba dadka gadow sagaarada oo maamiilsha oonka baaqi intii oo ku iibsadeen maamulka marka uu soona kulan la qaaday odayaalka dhaqanka maamulka degmada baraawe uusa ku hadalay meelaha tiusa marahaya dhisowka garoonka diyaaradaha degmada saydiya baraawe dhalinyarada ka shaqeeya sadhagowka baabuurta ku nool magaalada tanbaydhabo oyooniyo ku sheegayay shaqadiyo hooyo iyo haysata afara iyaala hatana nololiyo maaraya hayta doorashada golo deegaanka diinsoor oo la dhammaystiray akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana singhaytona hamiignimadan haddii ilaahayara intuuna ka guda jarnay sinka dhiigi doontan iyo weliba ku mid ah haddii ilaahayara dagaal oo soo dhex maray militariga iyo weliba sirdoonka suudaana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahaa'itu arbaa kamiisniye hahooyida hayta taariikhdana iyada ka toosanta toban ishanta bili koowaad ee janwari sanadka labada kun iyo toban sagaalka ero labada kun iyo labaatanka intaasay waliba ayuu hayana qodobadii warkaana hamignama catana ka dhawaaday sogiyo faah-faahsan haddii ilahayara warka intasiinku aqri doona satoose indusubada kajara ano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ee maata gudeertow waliba saaray widaykay cabdira maxamed cabdiraxmaan abdulle malele kabilowno sidiisin warkaba ka dhegeysan doorada lakagadawa magaalada tanbaydhabo oo isbedelo sokakooye waryaagana cabdinaasir iyo faahfaahinta warkunin haya miilin walibwa suuqa lakagadow dooryaa waa miil iitan mashquul badan dooryaa onka badan ee miilun lakagadow maybanlakusheenay deegaanada goofgudud buurey iyo goofgudud shabeelow maybana gadaday dadka ku shaqeeyow maqaayado iyo qoysaska wala haysada hilibka doorada ya ee kan iidka lonka jeeliyo magaalada baydhabo axmed doore waa ganacsato ruuga suuqa dooryaa mar ana la kulami maybaa galanta kahaayay tuuro oo maybaa gooryaayay dooro diirasa tumaishan xaba maybana iinku warbiyey sidiiyoonka ganacsadaayaan haa doorya mayb waa may badabad tumeelba degmooyinka oo gobolka baaya ya ku qooyaan hatana unagaar ahaan mayb waha suuga unkubiin bay dhawata maynin qooyaan maalintii arbaadee goobgudud buurey iyo goofgud shabeelo yaninkuwa walwelba isbedelaan hila roobaadka midila roogiya gaalawaan hooba hilaga jiilal la deerona walaayar beejo hoosaan isnagee laakis hatee dadki beer hooliya ka jaraana daraadna dadki beero ilan walaa biladii baadiyo wala iska nooleew dadkiina maybu aha daraad beer iyo walaas ludaay iyo walnaarda iyo walsaasamalaya shidijo galeen beer asturi walaas hagaleen hata hilan hooba beero laha beero laha aruurisada ini qiimaju iidan isdhimo hoosan isdhima dhiyan iyo iidan male laakis hata walwiino isbedeli mile dadki babeer shaqadia ka jiraan ilmigii hor ikan hadda kor elisera kor hata hiligii roobkii yawa iidan gaalowti bahala hata laagis kisto yar ada walbiin saasan minisdhne waan walaayar hata hata walaa hoos jirta
hata mayba sheegtay intii suuqa doorya ee beledkan baydhabo aadka ganacsadaas maybana sheegay ini maamulka baydhabo iyo meeluu hadda ka shaqaysadaayan hadda jiyan dana mayba sheegay ini maamulka iyo kudumiyan oo meel ire e iyo ka ganacsadaayan maybana maamulka onka baaqay kini meel iyo ka shaqaysidaan on dhisaan kulli alxamdulilah isku moodahayn maadaama un hata barnaamijyaanasi horti ningashalgami maayaan hoos una deganaynay una hatan haysane madharay iriido degna hatana kulley aliyunka oo madharay yaalkaanadi ha kusaaradahayn reed kulley hata may fadaanahe madharay is unata kumil kumil gar ahaan lenten roogna meel un hodhaamba in sheegadaana unile rajeerna iyo degnayni may laraayus may noo dumiyey maamulka koonfur galbeed iyaba keliya ununa unmalihini hatana inti unasimila ka gaabsani hatana ilaa tun yole kuwar sugahayna meeli may laraayus sharaf leho ununa iridam adkaysa koran meel hoose oo laka shaqaysadaa uni una helnayo eedan fadafani maadaama una walaayna si una lahayne shaqada tiidana una meel kale unka taano una lahayna una barani ni una may laraayus wadanka ku talnoon un anfadaan barni ba- shaqaduna barnayna yeete meel kale inun unbanoon unfadaan may fadaanahi mininin meelay ee shacabkii koonfur galbeedeena gaar ahaan bay dhowo dadkii ka nooleeena dadka gaar ahaan dadkii suuga dooriya ka nooleeena samee fadaanay dowladda sharaftale ee koonfur galbeed iniyoo otigaana dhowr biyayo ota jeedsini ini otigaana nani tehgeli farshidan iyo dhisnayti khudaarta miraashe iyo weliba sinwiininku dareemahaya magaalada dambidhaba waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi jiri iyo faahfaahinta warkuningaya markii la deeray xilliyada kulaalka ee magaalada baydhabo welibaa la ka aragaya qudaar eedan tiro badan suuqa lashaanow qudaarta ee magaalada baydhabo welibaa yaale qudaar noocyadiiya shishal duwan haanas oo iniskajara haano cayranka la ka'aamow iyo haano la kariyow lamadaysa hiraabnima markii anaaseeday suuqa qudaarta welibaa hindhoogay qobadaayana qudaar badan mukujarna wal dhaqdhaqaaqa oo sidaasan buurin dadka qudaarta gada oo ana la sheekaysadiyo weliba in sheegana sababtiya ete dadka inka badan ee suuqa kooyow ee qudaarta kugadadow iyo badan shoba ambaham oo beero duulaanka ka eludaayka sidiya in sheegtay xabiibe cabdiraxmaan oo kumid eh bilaanta qudaarta gadaasa way gadahayna qudaartu alxamdulilah ta iskugu moodayna laakiin suuquma noola isfiyaala alxamdulilah tole ilaahay nin bibiyo gadahayna markoo ragisaninka toosas madoona gaalaha ninka toosas alxamdulilah iskugu inshaaniya islata suuq xumada hadda jirta oo waqtigan ada haka beegaysna ee daruufta ad aragahayta kolba maanaha walisi ay suuquma daruufta lacag la-aanta day sheentay dadka beeroon bahen kadalaan dhiiroo galeen landad walka gaadaw malee badeeda sambulolahayta rafaadahayta xaaladana saas baanleesa gadahay dhambeelmi gadahay umbi gadahayna gari gadahayna cambi gadahayn tasa gadahayn nina gadee tafaarag nanga gadee dambiiley dadka haafado reer haafadee walantiriye dadkii safarka walantiriye dadkii magaalada dhahdiga gadgadaan ka gadaan walinoo bololo bololayan wali gadaanona gadahay inta tafaari way gadaane shan shan kun gadaan jebnina afar kun shilinga ka tiriyaan jebnidiyo tumun iyoonaysa dukaan gadee tafaarig iyana tumun ishan tumiidiyelka shal gadaayan saasalen shal gadee walbadan ayan ku qolaya horta macnaha walbadan oo hata ilaahayna wal oo siiyey walna ku waalidii walbadan oo ka saaray kun shilin ninka qaadanay birkeyknada hatan hoobaan hanagadoona meelika bilaawan ilaahay wala ii siiyay alxamdulilah saasaan ka mahadin shucaydii ka saaradii ataba waa kay korsee meeliya alan argay kan kiraan tumun loor badan amboga hata meega milyan beese oo dhumiidii hata qarashiyana hata diintiyadan noo fadaa loo fadaa hata bilow aadan gaabow welibaa kumid ayaa dadka dalaalayda eh oo sheenow qudaarta suuqa baydhabo welibana inku harbiyey walyaabo use sheenow meel raayis unu suugle ana qudaartu yaa ka shaqeeyana bilaal ahaa ee qudaarta shargadee meelbe ku qoyta nocyada soo duwan sida yaa yaa gada insha allah haddee cambiga qiimishay meeqamarahay oo iyo isbaandhees qudaar badan ay muuqata een heerka qudaarta nocyada nocyada badan yihiin wayba kumid ah cambe qare een basra kumid ah wayba kumid ah qumbe isbaandhees qudaarta iyo nocyada basku badan yihiin een marka een balbeelmada kumid ah liin dhanaanta kumid ah barbaroonida basbaaska qudaarta badan taayada nooc ya gadaan walaago dhexdhexaad waa dhexdhexaad hata qaali zaa'idana ma ah raqiis oo dhulkaana ma ah walaago maadaama roobka dheeraday qudaartii walaasha een hatama dun een safayna qudaarta mahan kono qudaar la-aana may ay adas dhexdhexaad waa hata level oo asal ahaan noiban in kuwasa jidita badan yan kan in kuwasa luuka jen in galaas een qoondhidaha ku galaas baar dheeraha ku galaas saako jaha ku galaas dhoobay waxba ku galaas waduntan la buura kabila iyo een iskiraas hoosun baa hortaan mareen sheeneen baydhaway toleroo jirta oo beeran oo zoono baydhawaa ka bahaso yana jirta een meelaasan in kuwasa codkaasi weliba uusan dambeeyey warbixintii waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi jeeri usuntaani gujiidiyay welibaana insooda dhugunsidyaala maamulka markousa kulan la qaadaday odayaalka dhaganka balse kumariisinoye dadka gadow sagaarada iyo weliba macaamiilsha yoonka baaqena intiyo kugada faahfaahinta warkun weliba ningahay waryaagana khaalid abdi ibraahim bulshada ku nool magaalada baydhabo iyo weliba yo-on qayb samaayana lama qaybood hano isticmaalow hilibka geelka iyo hano kala oo isticmaalow hilibka aranka iyo hano kala isticmaalow hilibka sagaarada mar ana la kulami koo kumide dadka sheenow sagaarada magaalada baydhabo iyo inka warbiya qaabkii handiirsiyayan magaalada anuu aleeumaadi inuu liyarow ku tirsan oo duleyti ka shaqeeyaan duleedka magaalada baydhabo sheeneen sagaalada may eediyeedanka faraxsanna roobka sanadkuu niinbahi may buwaahan unu hiliyada roobaadka e may buwaa walawn ha weydiyaana wal oyona dheefta iyo dhartaley weydiyaayan sagaalada likileyi ba-iida eelada isla jaran may buwaa xiliyadii hore may buwaa yaraayan markuuna sheenani magaalada baydhabo halkaxaba maynan hoosyahay konton kun lankigadowna maysii gadadahay lixdii shan kun toddobaatan kun haddana uniiba maynanoo sii haya saddex doolar ibar lanki gadow may gaday afar doolar afar doolar ibar una gadanayn diyaarsan oo maalintii sokor iyo caleen iyo walaayo aamo lahayn inta unku gadaan iyona shabagalaayaan shabaqsho alaabtiyo ahitiyo kuli joogeedan waloo joogeedan hamiinkii howlgalaayan walaawon hamiinkii maylaha goboday tumunsa ahmiinima ilaa itumikihoosaanteen dhahayta heliyada mugdiga leyligeeda kora tuma ishanta bilo mugdiga eleyligeeda tumisanta caddaanta ee mahsurumaas iftiinkaasa kuroorasa mugdigaasa daagasa inkastoo dhibaato badan jarto miilila kusheenowna magaalada baydhabo eedanku dheerta yaa siyaawo may jaran ahaan shidaalka mootada oo dheeri ka nagade dadkaasay walaajoo saasa gaalka nagata sagaarada saasoo kale cali aadan ya tilmaamay in tilaha ku qabdow sagaalada meel magaalada baydhabo lixdan kilomitir in jarta marnayo in eedayan meel sagaalan kilomitir in jarta weliba use sheegay dadka reer baydhabo niyo isticmaalka hilibka sagaaladii un badan yihin dadka suubiyow sambuuska hadba markoo may lanka bahay meel lixdan kilomitir injarta marmar meel sagaalada injarto laga bahe hadba meeli eeska maro sagaalada marto meele mee maraan too maybwa mareero laha karee breebee teediga kale tumboqonton is lixdan kun soo kugu gada fadi habada sagaara yareysa soddon shan kun afartan kun ka gadade iyo disdan sambuusi ooga kafalan arwooyinka dadka gadaayan dadka dukaamo gadaayan may dalbadaayana bakayla insheegada tashiirin dooro kaliig walyaabo badanoo meeladaasiila ku helow unhaanasii masheenan walaa ninka dheer eeli-i mayb waa baciidlay inka dambeyntii cali inka baaqi dadka ku ganacsadaw hilibka sagaarada iniyo inaxariisada macaamiiliyo qiimoyo ku qaadana dulsaaranka suubina dadka ganacsadoo meenka baaga lahaaya iniyoo qiimaduna ku siina iyo wal dheeri ee badan iyo unsaarane dadka macaamiilka iyo mecsharaadka iyo unsii khafiifiyaano ganacsiga sii socodsiiyaan khaalid cabdi tv-ga iyo radioga warsan baydhaba idaa mahadsanyiin khaalid cabdi ibraahim ayaa haya warbinta sii tiusani lasoo siyaaya qodobka lihiga haddii ilaahay yaruso qodobkan inga faahfaahi doono wareegana yuusuf sheekha ibraahim ero sheekha aadam maamulka markaya weliba usu kulan la qaadaya odayaalka dhaqanka ee marka gobolka shabeellada hoose maamulka degmada marka ee gobolka shabeellada hoose iyo maalintii shalay hayti weliba iyo kulun lagaadadeena odayaalka dhaqanka ee degmada marke iyo ogaana kula hadalay sidii liin hoojiyi lahaay arrimo amniga degmada marke iyo sidii liin hormari lahaay ganacsiga iyo dhagaalo iyo lete degmada marke weliba nanka horeentii meelasay ku hadalay haana kumada odayaalka dhaqanka ee degmada marke iyo ogaana kulunka lagaadaday maamulka degmada weliba niyo ballanqaadena anti dhanasha iyo galanwiigo kujeysada doonaan maamulka sidii walanku gobada lahaayeen horumarinta amniga degmadaasi haddaba waanooy oo ku hadalaayaan odayaalka arrintaasi waxaan in dhehelahay dadka koonfur galbeed ku abtirsanayay dad walaal ee waaye dad dawlad jecel waaye dad diin jecel waaye dad walaalnimada jecel waaye dad daras jecel waaye marka waxaa waaye dawladda aan taageerno dawlad la-aan wax jiro ma jiro dawladda rabtaba dawlad jecel waa laydinka ogyahay koonfur galbeed dadku abtirsadaan dawlad jecelkii hala wado dawladda hala taageero diintina hala hala ogaado marka in la satiiriyo qolob qolob isqadi qaabsato sharcigana ma ogolo dawladna ma ogolo diinna ma ogolo waxaan rabnaa waxqabad inta noola qabti inta badan in dowladda koonfur galbeed ay noo qabato khaasatan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen waxaan ka sugeynaa an in gobolka shabeellaha hoose dhibaatooyinka asbi jiro dhibaatooyinka alla dhibaato bixiyo laakiin inta taraankiisa eh awooddiisa eh in aswaxka qabto waxaan leenahay xildhibaanada koonfur galbeed waxaan leenahay wasiirada koonfur galbeed war gobolka shabeellaha hoose dhibaatooyinkiisa way badan yihiin sidoo kale weliba meelasay ku hadlay guddoomiyaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose mudane cabdulaahi cali axmed waafow is-oo waana tilmaami intiyo ku go-onto sidiiyo walanku goboda lahaayeen sugowka amniga iyo la dagaalanka al-shabaab culees ayaa ka jira dagaal ayaa ka jira oo u dhexeeya dowladda iyo shabaab dagaaladaasa ayaa si fara ba-an noogu haayo deegaanka ama dalka noogu haayaan khaasatan shabaab dagaalkeeda ayaa dad haasta dadku waxaan rabnaa marka in shabaab laga baqa ma ahe maahe shabaab waxay tahay in loo sheego shabaaboo ilmahayna gumaadaysa ilmahayna qafaalanaysa beerihii laga falalaya laga tacbala'yahay guryihii iyo maaragta iyo waddooyinkii laga marila'yahay wax ay tahay in loo sheego shabaab in loo sheego inay tahay dad cadow ah ummadda soomaaliyeed cadow ku ah in loo sheega ayay u baahan tahay in laga gombado ma ahin ilaahay waa ku abuurtay allah ayaa ku soo barbaarsiday allah halkan ku ekaysi ku dhammaysiyey maalinaad leedahay maalintaadin waa tegaysaa hadalkan godoomiya cabdulaahi cali axmed waafow yo waliba amuugade ko oo lakaguubaabyaw ama lakadhiirigeliyaw dhallinyarada ka nool degmada marka ee gobolka shabeellada hoose sidii on isku reebo lahaayeen al-shabaab idan mahadsantay yuusuf sheekh aadam weli warkii hamiinima dhugunsi haytan akhyaaray maamulka degmada baraawe iyo weliba isuna ku hadlaya meelaha tiya marahayta dhisawka garoonka diyaaradaha degmada seyti ee baraawe ee gobolka shabeellada hoose gudoomiye ku-higeenka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waa nuuseye kusamaga gudoomiga degmada baraawe iyo weliba uusa ku hadlaya xaalada guud ee degmada sayti dhinaca kale weliba uusa sheegayo arbshay ka dhowey intii maamulka degmadu iyo ku shaqeeyeen sidii laaqnaga lahaya adeegyada aasaasiga ee bulshada ka nool degmada sayti ee baraawe waa ka gudoomiga hilhaladiisu la hadlay warbaahinta warsan ee baydhabo iyo weliba us erey waxaan degmada baraab sideeda waa mrta degmo xeebeed ah barwaaqi iyo warkish ah oo wax dhibaataana ka jirin shacabka soomaaliyeed degmada baraab ku noolna ay aad iyo aad wada caawinayaan walaalo ay yihiin oo maanta wax dhibaataana ka jirin adina ay wada socoto oo maanta dad nin walba kii xoolay qaba xoolihiisana aaday kii ganacsi ganacsigiisana socdo wax walbana kalluumaysigana
dhinaca kale weliba meylasiitiya degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ku socde dayaatirka ama dhisowka garoonka diyaarado ee degmada sayti waa ka gudoomiye ku-higeenka usoo hadlajay sii badada oo faahfaahayawa meylowso marahaya dhisowka garoonka sayti garoonka wuu dhamaan rabaa markuu dhamaadana waxaa noo furi doona waa dhamaan ayuu maraya garoonka insha allahu tacaala wuu dhamaan rabaa wax ayaa ka dhiman wuu dhamaada sidaa saacadan waxaan rajooyeynaa inuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurgalbeed soomaaliya madaxweynaha qaaliga cabdicaisha ka tigraan inuu noo furi doono official oo ku furi doono markaas ayaa dadweynaha ay u furmi doonaan insha allahu intuu madaxweynaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurgalbeed soomaaliya madaxweynahana qaaliga cabdicaisiis xasan laf tigraan insha allahu tacaala iyo xildhibaanada iyo madaxdiisa iyo wixii dhan markay noo yimaadaan
haabahaata degmada baraawe weliba waa caasimada rasmigae dowlad goboleedka ee koonfur galbeed ee soomaaliya welibana bilooyinkiinka dambey dibo ku socde dayaatirka garoonka diyaarado ee degmada sayti ee baraawe ka sayti oon haddii ha dhammaada dhisowka garoonka sayti haragga usuku gooyi doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waa sidiisu hadalkan dhaki gudoomiye ku-higeenka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose maxamuud cali cabdulaahi warbaahinta warsan baydhabo
dhalinyarada ka shaqeeyaysa dhagowka baabuurto ka nool magaalada baydhabo iyo weliba oo ku sheegayana shaqadiyo si faahfaahinta warkunsaninka sii dhalayo waa waryaagan cabdiraxmaan oday qaar ku mid ee dhallinyarada ka nool magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka koonfur galbeed soomaaliya oo ka sheegaya waa dhagowka baabuurta shala duwan iyo geekiinku werbi marana booqashin seedi sidii oo in sheegayaan dhallinyaradaas oo ka dhagawa baabuurta ilo baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka koonfur galbeed soomaaliya iyo ay haano diirawa labaatan shan qof iyo walku badan iyoona markaasi ka sheegaya waa dhagowka baabuurta oo shala duwan muddo shan san iyo walku badan haddaba waano iyo oo inkuwarbi sidii oon sheegay sidaayan midlaano magaagay leerow siyo salbaash oo miinaha ka sheegaysadow baawar dhigaadle maalintii mega baawar oo kala dhigaasa maalintii ada lama baawar ama la dhigde iday anina anina jaad ba fade idayna walkiyo fade badagda markurid saasa jer halkii baawar mee ka dhigaasa ooda halkii marada helaasa halkii baawar halibar kooko lama doolarka siye
codkaasi weliba dambeeyey warbixintii waryaagana cabdiraxmaan maxamed oday warbixinta siiti dheer wararkan iyo barnaamijyadan dambe ayaa ka dheegi doontaan haddii ilaha yar insha allah qodob kala higa weliba usiya dhugunsidyaala hooyo iyo haysata todoba iyaala iyo weliba tan iyo sii marayaase nololyo sida faahfaahinta warkunyaninka sii dhayrayayaasa maariyo macalin cali علي waliba hooyadalii todoba owlad oo aawashana xanuunsiiyey waliba yaqowdaase shaqooyin osha duban kamaarayaase qoyska waliba ana kulkulumay suuga lakagadow iska ee magaalada baydhabo xiliya kijirtii isgadow asna waliba kulisheekaysaday gadowka iska isadiya aan kamaarayaase nololo iyo qoyskii yadaa in sheegtay intii shaqadiya isgadowle aan hayna oo shaqooyin kale oo yaryar oo wadaase eesa gurige eeska waa kardhagoon isku dee munkaha dhoobade waryaha guriga yaal meegada todobigab halkoo dugsiyinka jir aasho aas aalkus ee jiri beewey jir awlaadenin hamaanidahay shaqada gabartan madaan shaqeeyo galay min dhoowokay kardhigookay hoosogo soddonko labaatanko tumi ishanto soddonko afartanko ilaahay inkidi yakaale kardhigoonku naankiidaka soo bugidinko todobaatanko kontonko afartanko wadamadan ay dhacday naftiisa oo kalena ma helooba oon waa in eeskay eeski wa eeski ana awlaad ama ana growlki ana gali shaqey ana shaqeeyo ana gali ana dan dhan hawooga fuule kaari ana ilaa alkaas shaqeeyani day ha ha lama unag oo awooga abtugeed ayaa dininkooga aniga maaday la idee waa kay dugareeran umaaday nid eesa guryaana suuga sheegna walba san isku gurigaan waan gadaan idaan maqrabti lay bani isha lay bani amint walni gashoodo aan beera idaanon jeen
balaanta soomaaliyeed yaa waliba iyana hano maarayow qoyska ida dhinagalena dhugunsidyaala dhinagan yowlaba beledweyno bahanaadiila hayaramay sababayntiiyo yaraatimiilolaka bardow ilmiga tiknolojiyada ee beledkaasi tiya beledweyne faahfaahinta warkun bashiir yaninghay
muddaydkii ugu dambeeyey waxaa dunida ku soo kordhayay adeegsiga tiknolojiyadda cusub biterka waa aaladda haatan dunida lagu adeegsi badan yahay dhinacyada waxbarashada ganacsiga iyo shaqooyinka intooda badan magaalada beledweyne waxaa ku soo kordhay sanadihii ugu dambeeyey ardayda ka baxda jaamacadaha waxaana inta badan ku yar adeegsiga kombyuutarka goobaha lagu barto sababta ugu weyn ayaa ah in aan lagu dhigin iskuullada macadyada ah ee ku yaalla magaalada beledweyne maadada kombyuutarka marka aad tagto goobaha waxbarashada magaalada beledweyne sida jaamacadaha iyo iskuulada indhahaagu ma qabanayaan arday adeegsanayso aaladda kombyuutarka qaar ka mid a ardayda wax ka barata goobaha waxbarasho ee magaalada beledweyne ayaa sheegay in maadada kombyuutarka inaysan ku soo qaadanin intii ay ku guda jireen xeerarkoodii waxbarasho waxaana ay tilmaameen inay tahay mid loo baahan yahay maadada kombyuutarka waa maado aad iyo aad u wanaagsan aasaasiga qofka waxaa fiican inuu ka dhisan yahay maadada kombyuutarka maadaamay basically u tahay ardada inay maadada ee kombyuutarka ay qof walba ay barato haddii uu ardayga uu danaynayo inuu yani maaratahay marka uu hadda heer jaamacadeed uu gaaro kaleeto inuu barto haddii uu danaynayo markaas in shaqadiisa oo kaleeto uu ku qabsado oo waxyaabihiisa kaleeto uu ku qabsado inuu yani maaratahay uu isagu aniga hoobkayga wuxuu ahay inaan yani maaratahay maadada kumeysika ugu sii si fiican aan ugu sii barto maadaama marka heer jaamacadeed gaaran inaan barto aan u talagalay haddana aan barto sida badan way ku adkaataa maadaama qofka uu beysigii kale uuna ka dhisnayn oona soo marin marka uu jaamacaddii gaaranayo hoobkiisa noqotay uu jeclaaday inuu barto maadada commuutarka markii hoose oo basic kala yahay uuna intuu soo barto oona uuna iska soo dhisan way dhacdaa in ardayda ay ku noqotay difficulty haddana waxaan aad u fahmay maadada combyuutarka inay tahay maado aad u wanaagsan waxaan rajaynayaa inta hadda aan fahansanahay in ka badan in aan sii fahmo insha allah waxaan ugu baaqayaa ardayda aanan fursadahan aanan helin in ay tagaan goobaha lagu barto maadada combyuutarka sababtoo ah maadada combyuutarka waa sanadan qarnigan hadda la joogo waxay qofka aanan aqoonin wuxuu la mid yahay qofka jaahilka oo kaleento dhinaca kale qaarkood ayaa qaba rajo wanaagsan markii laga hadlayo dee kombyuutarka wax walba aaladahaas markii laga hadlayo
warbixinta sayti era-oodka saytina welibaan dembeey warbixintii waryagana bashiir cabdulaahi cusmaan sonin kudire beledka sayti ee beledweyne dhinaca kalena dhugunsidayaal wasaaradda arrimo gudaha dowladda hoose iyo weliba reedan dhisowka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba muddooyinka dambeba weliba iyo ka howlanaaytay dhisowka golayaalka deegaanada iyo weliba degmooyinka koonfur galbeed intii la hoojiya tiirka dowladda hoose waana islan xaqiijiya hanaanka wadajirka ah dowladda iyo weliba shacabka taasaytana iyo tilmaanyangata hirgelinta horyaala ee dowladda hoose wasaaradda arrimo guda iyo weliba yasaas oo kale iyo hoojahaytay nidaamka welibana iyo milisida ka guulaystay dhisowka lama deegaana oo horeytana ayo shal iyin hudur baraawe iyo weliba degmada diinsoor oo yeeta degmadii saddexaad oo geega lakadorda labaatan iyo koob hildhabaan hana saytona tumankumida iyo iyan bilaan meelo tumikow kalena iyo iyan megal sida oo kale de weliba la filahayeenta degmooyinka kale ee maamulka koonfur galbeed lansubiya golo deegaan simeelasayti iyo onkadoordan maamulka deegaanka degmooyinka sayti khiyaaray surunkiisin warka kudhugunsudahaytan idaacadda warsan ee haruntiya beledka tanbaydhabo shan qofa iyo ka jaranga lama askari iyo weliba lakadilay ee la dilay kuriyada marakay ciidamada suudaan iyo geeka weerar iyo ka qaadeen wakiilo ku tirsan ah sirdoonka meelo lankoobsgawenti meelasteyti dagaal oo soo kordhaya talaadada iyo weliba ya rasaas ulusoo laku dheegaya qaar kumida salagyada hay-ado sirdoonka oo magaasha markiilaha gaabi la eroba n i s s ee khartuum kuriyada marki wakiilada hay-ada city iyo diidan inti qorsho howlgabka eh meelasayty iyo hakujediyan mas-uuliyiinta usuba ee dagaalka sayti hubnoogon an hubnoogon oyo iyinga n i s s waana hormuud iyo iyin weerarkii laka qaadi dibadbaahyaalkii meelasayti ku soodi ee kacdoonka haya oo lakridi madaweynagay umar albashiir ee bili abriil ee sanadkuna dhaafnay lamada kun iyo toban sagaalkii waqti dambe ee talaadada iyo haytay markay ciidamada militariga iyo weliba haasada militariga aan tababaran iyo weliba iyo meelasayta runtasayta horka gale sirdoonka kureeda markii rasaas meelasayta laku dheegi weliba iyo sheegana oyo erana weliba aanu go-aansanay inti meelasayta weerarnu kagaana harumo silahangebagabeeya kacdoonka sayti walibana hadda meelasayta la wareegaya saldhigyada walibana sidaasaytii waryaalkan sheegay madaga shaqaalo madaxtooyada suudaan jenaraal cusmaan maxamed alxasana walibana noo dhumaday lama askari walibana noo dhaawantay afar kaleed ayoo ka jiraan lama sargaal iyo eri dhinaga kale waliba dhakhaatiirta ayaan sheegana inti saddex qofa osh abe dhammaantii boosku qoys haysada oo kala dameelo ka amooda rasaasta meelasayta iyo iskuwidaarsadan ah oo meelan dhowa saldhiga lakamaga awawa ama runta city iyo sheegan intii koonfurta khartuuma usoo ka jaray qof kaleed nug dhalinyaro meelasayta usoo ka dhaawaami afhayeenka dowladda faysal maxamed saalaaya weliba usu sheegay intii wakiilada i ro n i s s iyo meelasayty iyo horarka galan kureeda markii meelasayty landidi beesada meelasayty laka go-aamiya intii howlgabka iyo kunagdan shaqadiyo warkii amiinama akhyaaray hilowsin kula socoteen idaacadda warsan ee baydhabana surunkun iyo ninkidhonye dhammaan akhyaarta oo kala qiibgaadati yoonku maadnage warkana weliba saarey maada gudirtow waryaagana maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele inta subuda kijari anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabsha intasinku akriyaayo kamahadsantiin dhugunsowka warbaayinta warsan ee baydhabo intii warkun warlamida redon kulamaan haddii ilaa xayara waliba sinku tabe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu amiin fayla akhyaaray